بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo afartanaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد باب القذف xeer ciqaabeedyadii baynu soo maraynay qofka gafa sidii loo abaalmarinayay adduunyada taasoo hore aynu u soo xusnay dariiqo inay tahay sharcigu uu ku ilaalinayo xurumaadka xuquuqda karaamaadka bani aadamku xuquuqda uu leeyahay ee islaamku u ilaalinayo sida uu u ilaalinaya weeye sidani dadka qaarna ilaahay bay ka baqdaan qaarna xeer ciqaabeedka la marinaya ka baqdaan ka ilaahay ka baqan waayo adabtanaa la marin dhaawaca ama dhibka loo geysto qofka bani aadamkana waxa uu noqdaa mar naftiisa marna maalkiisa marna dhegtiisa ama cirdigaa la ydhaaf carabiga ee sharafta qofka laakiin dee sharaf iyo cirdigu af carabiga dhegtiisaay noqonaysa dhegxumo wixii ku keenaya qofka loo geysto ayaa ciddii u geysatay la abaalinaya waxa uu ihi marka waidaa qadafa khayrahu bizina marka cid aan isaga ahayn qofku uu ku qadfuu ku sheego ku aflagaadeeyo sino ee uu idhaahdo hebel ama heblaayo waa mid sinaysta fa calayhi xaddu lqadf qofkaa isaga ah ee edabdaradaa geystay dushiisa waxaa ah xeer ciqaabeedka xadulqadafka la ydhaah biamaaniyata bithamaaniyati sharaa'id sideed shardi marka laga helo ayaa qofka edabta la marin doonaa ama xeer ciqaabeedkan alaaatun minha fi lqaadif sideed shardi marka la helo wey alaaatun minha fi lqaadif sideedda shardi saddex ka mida waxaa laga doonayaa shuruudaa qofka erayga yidhi wa huwa intaasina waxa weeye shuruudaasi an yakuuna baaligan inuu yahay qofkani qof dee qaangaadhahoon ciyaal ahayn caaqilan qof miyir qaboo aan waalayn waalaa yakuuna waalidan waa inaanu waalid u ahayn lilmaqduufi kan la caayay waa inaanu waalidkii ahayn hadduu waalidkii yahay maya wa khamsatun fi lmaqduuf shan shardi waxa loo xidhayaa markuu xeer ciqaabeedkan imanayo qofka isagana la aflagaadeeye la ceebeeyey shantaa shardi marka la helaa xeer ciqaabeedka loo fulin karaa qofkan an yakuuna musliman baaliqan qof muslima waa inuu yahay oo qaangaadha caaqilan miyir qaba xoran aan addoon ahayn cafiifan dhowrsoon shuruudahaasaa muhiima wa yuxaddu alxuru amaaniina qofkii xortahaa siddeetan shaabuug ama uloodbaa lagu dhufanaya waalcabdu arbaciin qofkii addoonka ahaana waa afartan waa siddeetanka barhkood xeer ciqaabeedka iyo shuruudihiisu waa nooca qadafku madaaxiftii u lahaabaa sidaas qadaf marka la tacriifinayo kolkiisa hore waxa weeye alramyu waa tuurid ama ganid ama shiidid ayaa ramyi la idhaahdaa ayaa qadfi la idhaahdaa marka halkan xagga luqa ahaana saasaa loo yaqaanaa qisadii waxaa ku jirtay nebi muuse markuu ilaahay hooyadii la hadlayay umma muusa kolkuu la hadlayay waxa uu ku yihi an iqdi fiihi fi taabuut faqdi fiihi fi lyam inankan isagaa waxaad ku ridaa sanduuq sanduuqaana badda ku tuur marka qadafku xagga luqada carabiga waa tuuridaa halkanna waxa weeye qofkiioo lagu aflagaadeeyo lagu ceebeeyo sino si kastaba ha loogu dhigo hebel wuu sinaystaa heblaayo way sinaysataa ama aabbahaa kuma dhalin ayuu ku yidhi ama isagiibaa odaygii ku yidhi ilmahan kaamaan dhalin ayaa odaygiibaa ku yidhi islaanti ama garac buu ku yidhi qof hooyadii bay qadaf u tahay ilmaha yar hooyadii haddii haddaba waxaan la isku aflagaadeeyey erayga sine aanu ahayn ee waxyaabihii kale uu yahay dabcan qofku wuxuu yeelanayaa haddii la ashkateeyo edbin walow edbintaasi hanjabaab qaadina ha ahaatee ilaan waa ciqubadu waxyaabo kala duwan bay yeelatahay laakiin qadafkan siddeetanka ah wixii laysku aflagaadeeye aan sinada ahayn ma yeesho wa alramyu bizina markiisa horeba qofkii in sina lagu sheego wey maalan qofkii wuu nasabcaayey qoladiinnii waxaa ku samee ama qoladiinaa xun wax soo casoof kalaa ama reer hebel haddaad tihiin sidaasaa tihiin waxaan adigu sina ahayn ama wuu nacdalayba qofkan ama diintiisuu caayay waxyaabahaasoo dhan dee midba cuqubo gaaraa loo eegi iyo edbin hadduu diinta caayadda isagaa sidiisa xeer ciqaabeed lagu yeelanayaa qofkanoo murtadka waynu arki doonaa iyo arrimihiisa laakiin hadduu qofkaa nacdalay ama cay iyo aflagaado kale ku sameeyey isagaa la doonaya inuu ka toobadkeeno waxaa qofka uu waxaan ku yidhina de hadduu ashkatoodo qaadigaa u edbin doonaa siddeetankan xeer ciqaabeedka iska lihi waxa weeyaan waa marka sina la isku sheego xukumkiisa dadka in hadallada noocana lagu isticmaalo ama qof mas-uuli ha isticmaalo ama waalidba ha isticmaalo ama saaxiib ha isticmaalo ama bulshada midkaa doonta ku isticmaalo waa xaraam wey xagga xukumkiisa wax aada u foolxun wey ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba sababto hadde islaamku waxa uu waxa loo keenay ximaayatan liacraadi annaas waalmuxaafadati calaa sumcatihim dadka dhegtooda iyo bulshada sharaftooda inuu islaamku ilaaliyo u yimi saa daraaddeed baad bay arkaysaa qur-aanku iyadoo aad arrintaa uga warramayo ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi ddunyaa waalaakhira walahum cadaabun cadiim dadka kuwa ku tuuraya sina ku sheegaya dumarka dhowrsoon xumaanta lagu sheegay ka warla alla rumeeyey kuwaas xunaan ragguna waa la mide dumarka noocaasahee waxanba ka dhacsanee waxaan lagu sheegayaba u jeedin kuwa sina ku sheegay ilaahay wuxuu hi adduunyada iyo aakhiraba waa nacdale cadaab weyna way leeyihin aayad kale ilaahay waxau ihi oo isla arrintan uun ka warramaysa marka dee aayaddaa hore gebagaba iyaduna sii lahayd oo xisaabtu inay ku adkaan doonto yowma tashhadu calayhim alsinatuhum wa aydiihim wa arjuluhum bimaa kaanuu yacmaluun waxaa xubnihii o dhan baa ku markhaati kacaya qofkan xubnihiisii ayaa dadkii u caayay mid waliba le saasuu yidhi saasuu aayadii kalena ilahay wuxuu yihi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira ina aladiina yuxibuun waa kuwa jecel an tashiica alfaaxisha foolxumada aflagaadada cayda inay ku faafto dadka mu'miniinta ah kuwa sidaa jecel cadaab bay leeyihiin adduun iyo aakhiraba cadaab kulul rasuulkuna sal allahu calayhi wasalam waxau hi ijtanibuu sabca almuubiqaat war waxaa aada uga feejignaataan dad yahow muslimiinta ahay toddobada dembi alaxjabka ah ee ummadda cidhbaha gooye halaagaya wamaa hunna yaa rasuula allah markii nabiga lasaalay calayhi salaatu wasalaam dadkii asxaabta afhayaanka inoo ahaa ee su-aalaha nabiga inoo weydiinaya markii ay su-aasha weydiiyeen waxa uu dee waxyaabo badan buu sheega waxaa iminka inaga khuseeyay qadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat dumarkaa qur-aanku uu sheegay iska dhowrsoon oo la aflagaadeeyo sina lagu sheego qofku markuu waxaan ku jira iyo markaanu ku jirinna wuu kala damqasho iyo dareen badan yihi isagoo iska beri ah marka waxaan lagu sheego gaal iyo islaam mid kasta ha ahaadee aad baa ay uga soo hordiinteennu ay uga soo horjeeda saa daraaddeed baa ninkii yuhuudigahaa la masabiday ee nin asxaabtii intuu ama nin munaafiqiinta ka mid ah intuu xaday qolyo kaleo asxaabtiina yaro xoojiyeenba oo isku reer ahaayeen qur-aanku wuxuu u hiliyey ninkii yuhuudiga ayaa suuratu nisaa baad akhriyaysa aayaadka xukunka ka warramaya nabigana laleeya walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman muslimiintaba ha ka mid ahaadeen kuwa khaa'iniinta dadka beridaa wax ku tuuraya ha u doodin nebi maxamedow marka saasuu xaraam u noqday waa wax runtii u baahan in la iska ilaaliyo shuruudiina soo aragna xadulqadafku waxa uu ku sugmayo iyo cuqubadiisana iyaguna waa mawduuc gaara marka xagga shuruudda la eego shuruudan marka la helo kii wax lagu sheegay iyo kii wax laga sheegay iyo kii wax sheegayba le kolka shuruudda laga helaabu xadulqadafku yimaadaa midana shuruuddii waxaa ka mida qofkan qadafka sameeyey waa inuu yahay qof qaangaadha hadduu ilmo yari dee qadaf sameeyo waalidka iyo inuu yaro edbiyo oo uu u dardaarmo iyo oo hagaajiyo saxa mooyaane maya dee xerciqaabeedka la marin maayo caaqil waa inuu yo qofkii waa laa isaguna waxaa ka maqan manaatu takliif macnaha wixii lagula xisaabtamila caqliga ah ayaa ka maqanoo qofka islaamku ma tixgelinayo qofka waalan caydiisa waa inaanu waalid lilmaqduuf ka wax qadfayaa ee sinada wax ku sheegayaa haddii uu waalid yahay dee wuu gafay ilmihiisiina tusaale u noqday xun elafdarana wuu sameeyey marka laakiin lama qadfayo lama xadayo maadaam laga daayayba qisaastii hadduu ilmihiisa dilo hadduu caayana looma ciqaabayo laakiin ciqaabtii hadday ka dhacday macnaheedu maaha inuu dembigiina ka dhacay iyadoon ciqaabtii lagu lahayn buu yahay qof dembaabay oo aaima dee waalidka waxaa la doonaya inuu waalid wanaagsanoo tusaale ubadka u noqdo hadduu diintiisii caayayo oo uu nasabkiisii caayayo oo ilmihii yaraa hooyadii aabbihii ay ku sheegayaan sharmuutiyo inuu sinaysto waxaa hadday daldalayaan dabcan dembiilayaal weyihiin laakiin ciqaabtan iyadoo ilmaha loo jarayo waalidka lagu dhufan maayo iyaan loo fahmin haddii ciqaabtii dhacday dee wixi uu yahay wax bilaa dembiya hataa aynu soo aragnay dembigiisa shuruuduhu waa kuwa waa shuruudihii loo xidhayay qofka hadalkan yidhi hadalka qofka lagu yidhi shuruudaha loo xidhayaana iyaguna waa shan qofku waa inuu muslim yahay oo dee aayadda sidaasi ka muuqanaysa aayadda kolkaad eegto taasaa ka muuqanaysa ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alkhaafilaati almu'minaat oo qofka aan mu'minka ahayn waxaa laga yaabaa beliya baa sinadiiba uma qababa inay xaraam tahayba ka aanu qabinba sinadii inay xaraam tahay haddii saaniyow lagu yidhaahdo bal ka sheekee maxaa lagu qabsanba dee isagiiaba la soo taaganoo kuleeyay mar aan waayo mooyaane waa i mubaax marka kaana mar haddaan muslim ahay cidina waxba u qaban mayso baaliq kan la qadfay hadduu ilmo yar yahay lagu aflagaadood laakiin waxba looma qabanayo dee ciyaal waxliba waa ka suroobi karaan caaqil qof waalanna haddii kan la qadfawiye wax waalan dee qof waala wax badan baa ka suroobi karaa xorna waa sidaas oo kale inuu xor yahay baa muhiima cafiif cafiif qof dhowrsoon waa inuu yahay haddii aanu dhowrsoonayn qofkan dustuska iyo lagu yaqa ama horeba dee la soo mariyo oo intuu hore sinaystay xeer ciqaabeed laga fuliyey ka yidhaahdo zaaniyow dee marka la qabto wuxuu odhan doonaa dee tii hore aan u jeednay ee ciqaabta laga mariye maxkamadda soo mariyey dee yaa ka lug baxaya ilaahay baa yihi waladiina yarmuuna almuxsanaat cidda qadaf ku samaynaysa qofka dhowrsoon haddaan u dhowrsoonayn dee isaga la waaye isagaa dee joogi waayo caga dhigan waayo kaas in lagu sheego maaha ficlan oo laysku aflagaadeeyo laakiin haddana waxaa laga hadlayaa ijraa'aadka waa nidaamkii xukunka wey garsoorkiiba arrinta laga warramaya shuruudahaasaa loo xidhaya cuqubadiibuu ka warramay marka cuqubadu islaamku udhiga waxaa weeye qofkan in lagu dhufto siddeetan ulood alxad amaaniin wa yuxaddu lxor amaaniin siddeetan baa lagu dhufanaya maxkamadaa la soo joojinayaa siddeetankaa ulood baa dhag lagu siinaya ilaahay baa yidhi fajliduuhum amaaniina jaldatan walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada waulaa'ika hum lfaasiquun kuwa sidaa afxumada u daldalmaya ee balaadaasi ka soo kabacayso kuwa iyagaa sideetan ku dhufta markhaati dambena ha ka aqbalina waa faasiqiina baa ilaha mar hadduu qofku dadka caayo afxunyuu badan yahay waxaa runtii uu yeelanayaa in xataa markhaatigiis markhaatiga waxa laga aqbalaa qofka caadilka ah ilahay baa yidhi waashhiduu daway cadlin minkum shuruudaha markhaatiga iyo shuruudaha xataa warka iyo riwaayada xadiidka iyo wax sheegaba islaamku aad u tixgelaya waxa laydha cadaalada macneedu waa inuu qofkani qof looga qaateena lagu xisaabtami kara hadalkiisa waa inuu yahay dhegxumadaasaa markaa islaamku uu dadka samaynayo kala soo horjeedaa ficilka isaga waanaadtii habeenkii dhaweyta aynu soo tilmaamaynay qofka dhaawaca laga gaarsiiyo sharafta inuu ka dhibaato badanya ka jirhkiisa lasoo gaarsiiyo bayt shaacirkii wataynu soo qaadanay ahaa jiraaxaatu sinaani lahalti aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaan macnaa nabarka jidhka qofka laga dhuftaa wuu iska bogsadaaye ka dhegta sharafta laga gaadhsiiyaa ma bogsado muddo dheerunbuladal ayaa laba daba soconaya kii waxaan ahaayow addoonkana dee ilaahay baa sitaa u sheegayoo waxaa la facalayhina nisuma cala almuxsanaat wixii markaa lagu lahaa qofka xortaa barhkii unbaa kana ciqaabta la marinaya marka had iyo jeer waynu soo marayna maalan qisaastaoo kale iyo wixii cuqubaada marka la leeyahay addoonka wixii ka xortaa lagu lahaa barhkiiba addoonka ciqaab la marinaya dee dilkoo kale ma kala badhmo markaa dilku wuu ka dhacaa had iyo jeer wixii dil ah xataa sinada laftigeeda oo aynu soo maraynay qofka addoonka ah waxaa la yidhi ciqaabtii ka xortaa lagu lahaa barhkeed baa lagu lahaa marka rajmi isagu maba maraba addoonkan hadduu yahay rajmi dhagax kudilkii male isagu leanna dhagax kudilku kala barh male ee cuquubadan kale ee xanuujintubaa kala bar yeelan marka u ka dhacayba isaga waxaa isweydiin laha haddaba xeer ciqaabeedkani maxaa muxuu ku sugmaa muxuuse ku dhacaa wayasqut waxa uu ku dhacayaa xadulqadf xadulqadafkan isaga ah bialaaati ashyaa saddex shay marka la helo qofkan wax aflagaadeeyey ciqaabtani way ka dhacaysa midka hore waa maxay iqaamatu lbayina inuu markhaati la keeno cadaynaya qofkan inuu sinada lagu sheegay qabo aw cafwu lmaqduuf ama qofkii la aflagaadeeyey baa yidhi kaa isaga waan iska dhaafay aniga aflagaadeeye aw illicaan fii xaqi zawja in licaankii uu dhex maro labadii qof ee isqabay fii xaqi zawja haddii waxa uu ninku qadfay afadiisii ay ahayd licaankiina uu sameeyo dee wuu ka dhacayaa xadulqadafkii marka hore wuxuu ku sugmaa laba arrimood miduun oo ah markhaati iyo qiraal dee wuu aflagaadeeye wuxuu zaniya bukuuri qof iyo sinaysta kolkaasuu dabeetana yidhi dee waabaan qabaaco erayga isagii baa qirtay markaa way ka dhacaysa midda kale hadduu markhaati soo ogo ila ilaahay baa yidhi uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa kuwa intay wax qadfaan afar markhaati keenin hadduu afar markhaati keeno iyadana ciqaabtan sideetankii way ka dhacaysa labadaaba hadduu waayana dee waad garan waa lagu yeesha waxa markaa culimmadu ay isweydiiyeen xaqan isaga ahay ma xaq ilaahaybaa mise waa xaq qof bani aadam uu leeyahay sidii qisaastaoo kale marka waxay u bateen inuu yahay xaq qof leeyo aadamiya qofkan la qadfay baa xaq u leh inuu ku soo ogo waxan iyo inuu ka cafiyo iyo inuu iskabadaayo aw cafu lmaqduuf halkaasay ka timi waa qowlkaa wey waa sidii qisaastoo kaleoo waa sidii maal qofka laga qaado wax laga dilay oo kale markaa xaq aadami leeyahay wey waa waxyaabaha xuquuqda kale saasuu kaga duwany arrimaha kale maal qofkan marka uu sinaystay iyo tuugadii iyo budhcadnimadii iyo arrimahaasoo dhan marka uu qofku maxkamadda ay kaga caddaadaan xataa qaadiga laftiisa cid ka tanaasuli kartaa ma jirto oo xeer ciqaabeedka in la mariyo mooye madaxweyne kasta iyo golo kasta waa kii nabigu aada uga hadlay calayhi salaatu wasalaam arrintaa cid ka dayn kartaa ma jirto mar hadduu maxkamad kaga caddaado laakiin kol hadduu yahay xaq bani aadam qofkaa bani aadamka abaa odhan kara waan ka cafiyey waa taa halkaa ku sheegay midka saddexaad uu kaga dhici karaya waxa weeye in licaanu dhex mara ninka iyo gabadhii ninka hadduu ku yidhaahdo gabadhiisi way sinaysatay oo laydhaa markhaati kee oo idhaa markhaati uma haya xaggii licaankan u baydhaya dee waynu soo aragnay in uu markaa ka dhacayo waxaan la yidhaahdo xeer ciqaabeedkani uu ka dhacaya sidaasa arrinkii uu noqday oo halkaasaa axkaamtiisii ama qodobada lagaga hadlo baabkan laydhaa xadulqadafka waa qodobadaas waxaa kaloo culimmada qaarkood ay raacinayaan haddii maalan uur aan cid loo nisbaynayaa jirin uu soo baxo way sinaysataabuul dabeedna uurbaaba kusoo baxayba uurkaana dee aabba maleh markaana idraw lxuduuda bishubahaat bay ahayd oo ninkan waxaanuu sheegayo waxbaa ka jira baa la odhan doonaa kol haddii islaantii qofkii uu wax ku sheegay wax ka soo baxeen marka arrimahaasoo dhan bay ku dhici karaan musqitaatlxad ayaa lagu tilmaamaa fasalkaa intaasaynu ku dhaafnay fasalka labaad waa xaddi shurbi alkhamr xeer ciqaabeedkii la marinayay qofka khamriga caba shaaribka qofkaa dariinkarka la idhaada isku dhufanaya uun waxaa ilaahay u xaaraantinimeeyey ciqaabtiisii weeye tani wuxuu ku yidhi waman shariba khamran qofka khamri cabba aw sharaaban muskiran ama wax maskaxda dooriya cabba yuxaddu arbaciin afartan baa lagu dhufan doonaa wayajuusu waxa iska bannaan an yabluqa bihi inuu qaadigu gaadhsiiyo amaaniina sideetan inuu gaadhsiiyo ulood inuu ku dhufto calaa wajhi tacsiir intaa afartanka hore mooye afartanka kale waa edbin loo raacinayo wayajibu calayhi xeer ciqaabeedkani waxa uu ku waajibaa qofkii khamriga cabbay biaxadi amrayni laba arrimood kolka la helo midkood bilbayinati aw iliqraar in markhaatiyaal kusoo ogaan qofkan inuu khamriga cabbay iyo inuu isagiiba qirto labadaa midun weeye walaa yuxaddu qofkan lagu xadi maayo lagu ciqaabi maayo bilqayi dii la arko isagoo hunqaacaya muqbaarad ka soo baxayoo hunqaacay aw ilistinkaah ama iyadaoo urtii khamrigu ay ka soo kankamayso haddii la arko oo afka marka uu kugu soo dhoweeyo aada sillanaan taana laguma xadayo waaya xeer ciqaabeedkaasina waa kaa wuxuu kuu sheegay marka khamriga kolka uu qofku cabo ama wixii maskaxda waalinaya kolka uu cabo inuu ciqaab ku yeelanayo ciqaabtaasina ay asalkeedu yahay afartan ulooda lagu dhufto dadka dhexdooda lagu fadeexadeeyo wuxuu doonayaba ha ahaadee waa la kordhin karaa sideetan baa la gaadhsiin karaa sidii uu cumarba u gaadhsiiyey labada arrimoodna wuu ku sugmaa qofku inuu idhaa anaa cabbay waxay doontaba ha ka ahaatee ulaw isxariifiniyo isla weynaanba ha ka ahaatee inuu idhaa anaa cabbay iyo in markhaatiyaal sheegaan warku waa inuu saa u caddaado markaa bahalkan khamriga la idhaahdo diinteenna islaamku way xaaraantinimaysa xaaraantinimayntiisu berigii hore carabta wuxuu u ahaa sida shaaha oo kale iyo sharaabka ayaa loo cabi jiray bahalkaa isagaa sharaab caadi u ahaa laakiin dadka abuurka caadigaa ku suganee wanaagsan ee nadiifta ahi may cabi jirin sida abubakar oo kale iyo nabi maxamed caleyhi salaatu wasala abubakar asxaab badan baan intii xataa aan wakhtigaana islaaminba aan cabi jirinba markay arkeen balaayadiisa iyo waxaan sida uu yahay markii uu doonay inuu ilaahay xaaraantinimeeyo ilaa afar jaranjaro baa la mariyey xaaraantinimayntiisa marka hore ilaahay waxa uu ku tilmaamay suuradda laydhaa suuratu naxl wuxuu soo qaaday markuu ilaahay u manno sheeganayay dadka nicmooyinka ilaahay uu siiyey wuxuu ku daray bahalka khamriga la yidhaahdo oo si liidata loo sheegay wa min hamaraati anakhiili waalacnaab tatakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana waxaan idinku arsaaqay baa ilahay uhi midhaha beeraha geetimireedka iyo cinabka iyadaan idinku arsaaqay idinkoo ka samaysanaya wax lagu sakhraamo iyo arsaaqad wanaagsan maxaad odhan lahayd marka adiga haddii lagulaa miisaan waxaa ka samaysanaysaan baa ilahay uhi midhaha beerahaan idinku arsaaqay wax lagu sakhraamo iyo arsaaqad wanaagsan dabeedna halkaa dee hoostaa laga xariiqay arrinkiisi wax lagu sakhraamo iyo arsaaqad markaa arsaaqadii wanaagsanayd kuma jiro markaasuu ku hadhay sha'aalaa ka yimi marka laleeyahay bahalkaa khamrigii dhib badan buu nebi allow dadka ku hayaae markay dee asxaabtu ile fahamkiibaa garaadkiibaa u ballaaday oo diintiibaa quluubtooda degtay markay arkeen wixii liitay oo la wada xaaraantinimeeyey ayay kaana su-aal ka weydiiyeen aayaddii suurat lbaqara ilahay uu kaga jawaabo wuxuuhi yasaluunaka cani alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wamanaaficu linnaas waismuhumaa akbaru min nafcihimaa hadday khamrigi iyo khamaarka wax kaa weydiiyeen nebi maxamedow dhib iyo dheefibo ay ku sugantay laakiin dhibaatadooda ka weyn dheeftooda dhibkooda khamriga iyo bahalkaa laydhaa khamaarka ayaa dhibkooda ka weyn baa ilaha wuli waa qaacidaa dadkii la siiyey dee waxaa dhibkiisu uu badan yahay in la iska daayo jalbu lmafaasid wlaa min jalbi lmasaalix dheef yar inaad soo qaadato dhibaato in la joojiyaa ka fiican shayguna hadduu dhib iyo dheef leeyahay waxaa la tixgelinayaa dhibaatadiisa dheeftaa la soo jiidanaya dhibkiisaa lagu daynaya dabeedna in badan oo asxaabta ka midabaa ka hadhay ilaa cumar bin khadaab uhi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahayow bahalkaa khamrigaa laabta iyadu soo haraaciyaya wuu nagu wareegay ma xalaalba ma xaraamba ilaahu bahalkaa naga caafimaad aayaddii suuratu nisaa baa soo degtay mar saddexaadka wakhtigiisiibaa ilaahay uu soo yareeyey marka يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون dadka muuminiinta marka aad salaada u kacaysaan ha u dhowaanina markaa salaada tegaysaan ha soo cabina baalka ah laa taqrabu salaa waantum sukaara xataa taclamuuna maa taquuluun ilaa aad garataan waxa aad leedihiin xataa taclamuu maa taquuluun macnaa qofku goormuu garan karaa waxa uu akhriyayo dee markuu miyir qabo way dhacday asxaabta qaarkood inay salaad tukadeen iyagoo heedadaw ah oo baalkii cabsan dabeetana ay qur-aankii isku dabagediyeen qise cali ka dhacday baa la sheegaa qolyaa kalena cali kamay dhicine saxaabi kale ka dhacday baa laydhaa marka adu si kasta ahaatee wakhtigii sidaa la soo cidhiidhiyey salaada dee waxaa la ogsoon yahay habeenkii iyo maalintii intaynu tukanaa shan jeer saacadood marka intaasoo saacadood ka hor baad u baahantahay inaad ka caafimaad qabto baalkii afar saacadood salaadaha qaarkoodna dee afar saacadoodba uma dhexeeyaan wakhtigii sidaa la soo yareeyay in badan baa iska daysay marka cumar baa wuxuu sii leeyay allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan ilaahu baalkaasi weli ilaahu naga caafimaadi baalka ah aayaddii suurat lmaa-ida ee u kala rartay ee cawda u goysay ayaa soo degtay ee ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijs min camali ashayطaani faاjtanibuuh lacallakum tuflixuun inamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata wاlbagضaa fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi wacan الsalaa fahal antum muntahuun in sagaalkaa cudur iyo sagaalkaa balaayo ayaa ilaahay uu ku sheego dabeetana waxa le fahal antum muntahuun warba idin dayn amrun bimacna nahyi intahuu iska daaya wey asxaabta markaa jawaabtooda waxay noqotay intahaynaa intahaynaa ilaahay waanu iska daynay ka hadh waxa markaa xusid mudan jawaabta ay ka bixiyeen asxaabta ridwaan ullaahi calayh anas ibnu maalik wuxuu leeyahy koox adeerkii abu talxa macnaa dee hooyadii ay wada joogeen kooxuu ka mid ahaa baan khamriga u shushubayay buu ihi xaafadaha madiine mid ka mid ah ayay iska yar sharaabayeen markaa nin soconayuunbaa yimid wuxuu ihi war khamrigii waa la xaaraantinimeeyee miyaanu warku idinsoo gaadhin maya nama soo gaadhin iminkaba idinsoo gaadh buui uba iska dhaafayba abudalxa amar buu siiyey anasna wuxuu hi ruxad yeeshaa baalka dabadda u saaroo maca jalxadda uu ku jiro jalxadii dhoobada ahaa ee wax lagu shubanayay iyo ibriqyadii dhoobada ahaa waxaba banaanka ku jijabi buui markaa intoo uu qaaday jalxadiibuu banaanka ku tuuray koobabkiina u raaciyey koox kalena way aragtay miyaa la xaaraantinimeeye ha iyana way soo tuureen ilaa wado iliiladihii yaryaraa ee madiina ay khamri qulquleen oo lasoo buufiyey mar qulaa lasoo safeeyey waxaynu taa uga jeednaa waxa aad arkaysaa iimaanku qofku marka uu mumin yahay idaa waqara aliimaanu fii qalbi marka iimaanku qalbigiisa ku sugmo ee uu qanjaha yimaado axkaamta iyo waxa ilaahay u jidaynaya si dhib yar buu ugu heelan yahay america kibay arkeen bahalka dhibaatadiisa way xaraantinimeeyeen sano xaraam ahaa ilaa dowladii kala dambeeyey qolo waliba la kifaaxaysa ilaa lix milyan oo dollar baa ku baxay baa laydhaha saddex boqoloo qofna waa lagu dilay saddex kun iyo dhowr boqoloo qofna waa loo xidhay ilaa afar boqoloo hantiya baa lagula wareegay daraaddii sidii loola dagaalamayay bahalkii waxba way ka socon waayeen kullu marquubin kullu mamnuucin maxbuub wax kastoo dadka loo diidaa waa la jeclaysiiyeyba xaalkoodii noqday wuu sii batay wuu sii batay wuxuu galay inuu noqdo dee kootarabaan aad u khatar badan oo dhib badan akhirkii faraay ka qaadeen waxaydhan war dadkaasi bahalkaa meeshay doonayaan ha kala dhaceen waataa dabeedna dhan walba la iskaga shubay lagu hunqaacay marka almuhim bahalkii nimankaasi afar iyo labaatan sano la rafanayeen ee ay joojina kari waayeen ay ku guulaysan kari waayeen qaraarka ilaahay uu nabiga usoo dhibay calayhi salaatu wasalaam daqiiqaduu ku fulay waa miisa dheeraadka uu iimaanku leeyahay wey macnaa qawaaniinta iyo nidaam ummad loo dejiyo iyo sharci waxa fuliya oo socodsiiya iimaanka ummadi leedahay iyo akhlaaqdooda iyo qiyamkoodii waxay ku qanacsan inay rumaysan yihin laakiin maxkamadina ma fulin karto xukuumadina ma fulin karto qaanuun loo dhigaana ma fulin kara meeshii haddaanu iimaan jirin leannahu xoolaa la ilaaliyaa dad laba ilaaliya al si unbay uga hoos tusi doonaan waaya marka bahalkaa marxaladaha u soo maray saasay ahayd xikmadda loo xaraantinimeeyo iyo khamriga dhibaatooyinka uu leeyahay dee dhibaatooyinkiisu aad bay u badan yihin caqligiibuu dhibayaa jirhkii qofkuu dhibayaa diintiibuu dhibayaa maalkiibuu dhibayaa aakhiradiina waa dhibaya caqliguu dhibaya caqligana waa waxa ugu muhiimsane qofka bani aadamka ah dee ilaahay uu siiyey miyaa la xaaraantinimeeya ha iyana way soo tuureen ilaa wado iliiladihii yaryaraa ee madiina ay khamri qulquleen oo lasoo buufiyey mar qulaa lasoo safeeyey waxaynu taa uga jeednaa waxa aad arkaysaa iimaanku qofku marka uu mumin yahay idaa waqara aliimaanu fii qalbi marka iimaanku qalbigiisa ku sugmo ee uu qanjaha yimaado axkaamta iyo waxa ilaahay u jidaynaya si dhib yar buu ugu heelan yahay america kibay arkeen bahalka dhibaatadiisa way xaaraantinimeeyeen sano xaraam ahaa ilaa dowladii kala dambeeyey qolo waliba la kifaaxaysa ilaa lix milyan oo dollarba ku baxay baa laga saddex boqoloo qofna waa lagu dilay saddex kun iyo dhowr boqoloo qofna waa loo xidhay ilaa afar boqoloo hantiya baa lagula wareegay daraaddii sidii loola dagaalamayay bahalkii waxba way ka socon waayeen kullu marquubin kullu mamnuucin maxbuub wax kastoo dadka loo diidaa waa la jeclaysiiyaba xaalkoodii noqday wuu sii batay wuu sii batay wuxuu galay inuu noqdo dee kootarabaan aada u khatar badan oo dhib badan aakhirkii faraay ka qaadeen waxay dhan war dadkaasi bahalkaa meeshay doonayaan ha kala dhaceen waataa dabeedna dhan walba la iskaga shubay lagu hunqaayo marka almuhim bahalkii nimankaasi afar iyo labaatan sano la rafanayeen ee ay joojina kari waayeen ay ku guulaysan kari waayeen qaraarka ilaahay uu nabiga usoo dhibay calayhi salaatu wasalaam daqiiqaduu ku fulay waa miisa dheeraadka uu iimaanku leeyahay wey manaa qawaaniinta iyo nidaam ummad loo dejiyo iyo sharci waxa fuliya oo socodsiiya iimaanka ummadi leedahay iyo akhlaaqdooda iyo qiyamkoodii waxay ku qanacsan inay rumaysan yihin laakiin maxkamadina ma fulin karto xukuumadina ma fulin karto qaanuun loo dhigaana ma fulin kara meeshii haddaanu iimaan jirin leannahu xoolaa la ilaaliyaa dad laba ilaaliya al si unbay uga hoos tusi doonaan waaya marka bahalkaa marxaladaha uu soo maray saasay ahayd xikmadda loo xaraantinimeeyo iyo khamriga dhibaatooyinka uu leeyahay dee dhibaatooyinkiisu aad bay u badan yihin caqligiibuu dhibayaa jirhkii qofkuu dhibayaa diintiibuu dhibayaa maalkiibuu dhibayaa aakhiradiina waa dhibaya caqliguu dhibaya caqligana waa waxa ugu muhiimsane qofka bani aadamka ah dee ilaahay uu siiyey waa malaadu takliif halka xilka uu ka saaran yahay way qofka xubin kastoo uu waayo xilka saaran ee cibaadaadka lehe waajibaadkale kama dhaco ilaa idankii muqaarka dambeba go ama uu baktiisnaado qaarintan horuun ka nool soomaad arag xudhuurta waajibaadkii way saaran yihin hadduu soobi karayo hadduu salaadi karayo mar hadduu caqligii joogo wax kasta oo waajib uu saaran yahay laakiin kol hadduu caqliga waayo waxa weeye waa ka dhaceen ilahay baa i walaqad karamnaa bani aadam bani aadamkii baanu karaamayn siyaabaha loo karaamiyo kowbuu ka yaha caqligu sidaa daraaddeed ayaa xataa xisaabtanka ilaahay ula xisaabtamaya iska daaya bani aadamkiina saasoo kalun bay warkayan qofka caqli leh iyo ka bilaa caqliga ah dee isku suu lama xisaabtano hadduu iminka ninkan kiis kale oo dabeedna maxkamadda la geeyo oo laydhaa uu waalaya qaadi dee soo cadayunbaa ka furan ama lala soo cadaeyo inuu waalayaan sii daayay hadduu iminka midibud kugu dhuftoo dabeedna aadna adduud u qaadato oo midku ag taagan uu yidhaahdo iska daa uu maskaxdu ka yar xanuunsanaya uu yar xanuunsanaya baynu yidhaha uu yar xanuunsanaya waad iska daynaysa banaadam iyo waala marka la iscaaya waxaa la yidhahdaa caqli laawayow waxyow siloonka doqon yahow sakhraan yahow macnaa intanoo cayi waxay ka socotaa qofka caqli la-aantiisa almuhim caqliga qofka bani aadamka ah ee karaamada uu ku leeyay ka qaado wey ninkuu cabi jire ayaa waxa uu lahaa washribu alkhamra xataa dalla caqlii kadalika alkhamru tadhabu bilcuquuli khamrigaan cabaa caqligaygu u lumaa kadalika alkhamru tadhabu bilcuquul waxaa lagu yaqaanaa inuu khamrigu sidaa caqliga u dhufta buu jirhkana wuu dhibaa oo dee dhakhaatiirta arrintaa aad bay uga garaadeen ama ay u caddeeyeen bayn len gaaliyo islaamba inuu bahalkani waddahan istaagaya iyo cudurrada kala duwan ee dhakhaatiirtu ay daaweyn kari laayihiin wax badan baa khamriga ka yimaada xataa nebigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam in la idhaha waa la ysku dawaynaya qof cabbe mooyaane ku kale xataa ilmo yar in la idhaahdo waa lagu dawaynayaa ayaa xaraama nin baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi khamrigaa ku daweeyaa ka war iska daa buu hi innahu daa war waa cudur wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay cudur kasta da wuu soo raacaya ama garta ama ha garanine isdaweeyo xaraan ha isku dawaynina xiiq baa lagu daweeyaa ilmaha yar markuu xiiq bahashan kixdu kixdu ay ku dhacdo talow xaggee ka keenay magaalada inoo laqintay ama bakaylaha loo raadiya baa laydhaa ama daarsad khamriya waalidkaa ku dambaabaya diintiina waa fasahaadinaya waxa u horeeyuu ku duulayaa waa iimaanka rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu leeyay laa yashrabu shaarib wahuwa muumin qofku ma cabo qofkan cabaada ah noocaa isagaa durduranaya khamriga ma cabo isagoo mumina laakiin iimaankaa laga siibaya iimaanku waxa noocana ficilkan samaynaya uma qalme eh waa laga siibaya ilaa intuu bahalkaa ku dhex jiro dee maalkana wuu dhibayaa maalka waxa la yaqaanaa qofku waxaanu mariyeen shan sannadood ayuu saacada kaga soo baxaya kol hadduu tumasho iyo khamri iyo dig iyo dam u baxo saa daraaddeed baa dumarka aan wanaagsanayn qofka caadiga iyo khamriilaha khamriilaha jeceli leanna dhan walba wuu saydhaya waxa uu saydhayuunbay ka urursanaya kolkaa bahalkaasi iyo nin bahalkaasi inuu dhaqaalaha iyo qof bahalkaa cabaya maya waxaana lagu tilmaamaya inuu yahay iqraa'un fi lxaraam waa ku abaabulin xaraamta dadka lagu abaabulayo oo had iyo jeer waxaan xaraamta ah ee ilaahay dadka muminiintaa ka xaaraantinimeeyey iyagoo ilaahay ku adeecaya ay iska daayeen qofka u banbaxa ee iibiya ama adduunka raadiya waxa uu ka dhiganyay nin iibinaya alaab kooto uu ku haysto kale wakiil alwaxiid ka la idhaahday alaab kambani keligii ka soo qaata minoboliga waxaa la idhaha ayuu ka dhigan yahay kolkaa cidina la lacag noqon mayso cidina la adduun ma ah ilawaa looga tegay waa looga wada tegay marka yuqri nnaas dadka ayuu ku abaabulaya waxay odhanayaan war dee mar hadduu kariba ku helay inteenoo adduuna saacado adiguna adduunuuna aad u shaqaysanaysa de maalintiisoo kale ku dhufati waa toobadkeenine markaasaa dumarkii jaadka iibinayay qaarkood intay u yimaadeen innaga wakhtigeenna ba ay yidhaahdeen islaanay caagad qura kugu filan oo dhowr cisho ku wadaysa intaad kolaygan ku xiiqsantay labaatan maalmood waa iqraa fi lxaraam qofka xaaraanta iibinaya dee cidilama tartami karto waxyaabuu islaamku u xaaraantinimeeba ka midta xaraamta waa sababu inhiyaari lusar qoysasku waxyaabaha had iyo jeer dumiya baa uu ka mid yahay khamrigu dabadh iyo ciyaaltoona sii wadi maayo kol hadduu qofku baalkaa ku dhufto isagoo cirkaa maraya ayuu ama dakri doonaa ama furi doonaa ama aqalka gubi doonaa ama kala diri waa sababu inhiyaari lumma lilacdaa baalkaa khamriga la idhaahdaa ummadaha cadowgooda ka u jabiya weye daraagiska waxaa la ydhaha jina dee waad ogsoontay siday qarbigu wakhtigii ay kula dagaalamayeen ay lahayn waa inaan qasab ku gelinaa waddankaaga war may aana soo gelin qasab baa laga dhiga oo lagula dagaalamay in loo dhoofiyo waxyaabaha mukhadiraadka ah sidaa darteed ayaa haddii dadku ay waxaasun sii laasimaan oo wax dee balwadaa lagu ibtileeyo kala noocnooc ah aynu garanayno qaadkiila sigaarkiila daroogadiila xashiishadiila waxaa haddii lagu wado waxaa laga yaabaa dadku iyagoo sidaa isaga soo indha buurbuuran oo taagtaagan in dalka laga qabsado ayaa suuragala ama maskax ahaan ha laga duulo ama dhaqaale ahaan ama si kaleba ha loo soo galo waa mir jira weeye runtii wax ummadda cadowgeeda u jebinaya baa uu bahalkaasi noqonaya imika australia dadkii ku noolaa intaanu dee ingiriisku dadkii uu ku xidxidhayo u waaridin ummadii ku noolayd gebigooda sakhradaasunbaa lagu kala wareejiyo dhulkii hadday dagaalami laha hadii wax iska celin lahaayeen waa la sakhraamiyey daroogadii baa loo fasaxay waa laga dhargiyey gidaaradaa lagu mudaa cadaankuna waa iska shaqaysanaya dhan walba waa ridayaan wadankii way qabsadeen marka innaga laftigeenna haddaynaan ka daynin ama qaar dhow ha ahaadeen ama qaar dheere dadka maskaxiyan ayaa loola wareegi doonaa runtii oo qofka maskaxda kaa qabsada iyo qalbiga way iska sahlan tahay sida uu ku xukumaa mid sacbadbay kugu soo ridi maayo ninkii mustashriqa ahaa ee faransiiska ahaa kii markii dee loo tashanaya afrika iyo islaamka waa kii lahaa dadkan dumarka xunxun iyo islaamka aan u dhoofinna buu lahaa khamriga madaafiicda kaga adkaan kari mayna laakiin dumarkaa iyo khamriga aynu u dhoofin doonaa markaa maskaxdooda iyo rabitaankooda aan qabanna buu lahaa dadka gudahoodana dee dadka iska dah gudaheennana kol haddii dadku balwadaa lagu ibtileeyo oo maskaxda ay ka silan yihiin cidi heshiin mayso waa xikmadda ilaahay uu u xaaraantinimeeyo aayaddana ku sheegay innamaa yuriidu shaydaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa fi lkhamri waalmaysr nacaybshiyaa dhexdiina ka dilaacaya baa ilaahay u leeyay iyo colaad mar haddaa baalkaa laasimtaan islaamku waxa uu markaa ka siishaysiiya ama kala midhiga khamriga wixii mukhadiraada oo dhan qaaciduu nabigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha sharaab baa la weydiiyo sharaabkaa ka warran sharaabkaa ka warranoo wuxuu nabigu idhi miyuu wax waaliyaa caqliga miyuu wax u dhimaa haa baa layihi wuxuu idhi kullu muskirin khamr wa kullu khamrin xaraam kullu muskirin xaraam buu xadiidka saxiixi leeyahy wax kastoo caqliga wax u dhimaa waa xaraam kullu muskirin xaraam wa kullu mufatirin xaraam wixii maskaxda waxu dhimaana waa xaraam wixii qofka daaliyaana waa xaraam waxaan la cunayaabaa waxna uu kiciyaa waxna uu daaliyaa qof ku seexiyaa marka kol hadduu abnormal ka dhigaya caadigiisii qofka uu ka kaxaynayo ama ha seexiya sida khamrigaoo kale ama sida daraagiskan kale iyo murqaankeenii aad garanaysa iyo cirkaa ha mariyo oo kor ha u kacee nabigu waxa uu tilmaamayaa wixii qofka wax wareerayay wixii mufatira ee xadiidkaas qaacidu bixiyey wixii ama kicin iyo abaabul buu qofkii ku samaynaya oo ama mufatir weeyo wuu seexinaya oo dhulku dhigaya ama tabartiisiibuu kicinaya ama wuu kala filqinaya marka baabkaasay galeen waxalla wixii mukhadiraad oo dhan sida looga takhallusaya ama dee la isaga daynayo dadka muslimiinta sheeganaya ee innaga inaga mida iibinaya waxaa fiican in laga wacyigeliyo oo aada loo waaniyo oo axaadiidta rasuulka loo sheegay sala allahu calayhi wasalam ee uu ka mid yahay xadiidkii nacdalayay bahashaa iyo waxa ku xeeran toban qof buu nacdalay ama toban shay oo bahashaa ku xeeran lacana rasuululahi sala allahu calayh wasalam caasiraha wa muctasiraha wa shaaribaha wa xaamilaha waalmaxmuulatu ilayhi wa saaqiiha wa baayicaha wa aakila tamaniha waalmushtari laha waalmushtaraah halla waxaasano wixii ku xeernaa kii soo qaadayay weelkii wixii lagu soo qaadayay gaadiidkii wixii baa ku wada jira dar iska dah in loo sheego mar hadday dadku dad muslimiina yihiin bahalkaasi cudur khatara inuu yahay halkaa uu maraya adduun iyo aakhiraba uu ku seegayo loona tilmaamo dee intuu xaaraanta ku mashquulsan yahay anna fi lxalaali maa yugni can alxaraam xalaasha inuu qofku ka helayo wax xaaraanta uu kaga fursado ilaahay arsaaqad buu kuu qoraye adigiiyo ummadaadii adigiiyo ehelkaaga iyo ubadkaagabe xaaraan ha ka baadi doonin kolley waad cunaysaaye ee xalaal ka baadi doon in laydhaa qofkii aada loo waaniyo haddii anfici waayana dee ciddii markaa mas-uuliyadda haysa ayaa faral ay ku tahay waajib saarantao maalinta qiyaamaha ilaahay uu kala xisaabtamaya inay ummadda ka aamusiiso oo dadka ay ka qabato laakiin waxaa nasiib daraa innaga wadcigeenna kolkaynu soo noqonno masaajidkeennan inaanu u jirinba boqol mitirba khamriga iyo xashiishadda iyo daroogada waxaasoo dhan hareeraheenna intaa sameecadda imika gaadhayso in dadka aynu u jeedinayna waxaasoo la jarayo tafaasiila steeshinkii lagu qaban lahaa lagu xidhi lahaa hareerihiisaa lagu iibinaya talow miyaa askar loo waayay askartii jagooyinka wax ka soo qaban jirtay iyo baloodhada askartii qabaa'ilku marka ay iska hor yimaadaan kala joojin jiray askartii maamulka ilaalin jiray talow maye bal idinkaa weydiin doona dadka waa musiibo aada iyo aada u weyn marka inaan qofka waxaan oo kale bulshada dhexdeeda ku faafinaya waa cudwi faasida idan hadduu islaaxi waayo laabudda min alqac halkaasaa islaamku uu ka taagan yahay wixii mukhadiraada iyo wixii qofka caqligiisa wax u dhimaya baalka qaadka la idhaahdo ayaa waxaa ka waramay nin cuni jiray oo reer yamaneed ah oo shaacira ayaa uu cuni jiray o uu iska daayay inagoo sida rag badan uga gabiyeen kolkaasaa waxau ihi cazamtu calaa tarki atanaawuli lilqaad siyaanata cirdii an yadiica wa awqaati waxaan iska daayay buuhi bahalkaa qaadka la idhaahdo cunidiisa anigoo dhegtayda iyo wakhtigayga dhowranaya waqad kuntu calaa hada almudiri mudaafican zamanan tawiilan raafican fiihi aswaati bahalkaa wax dhibaya muddo dheer baan codkayga kor u qaadi jiro aan daafici jiray buui فلما تبينت المضرة وانجلت xaqiiqatuhu baadartu bilmunaawac markii ay dhibaatadiisii ii caddaatay buui baalka qaadka la yidhaahdo iyo xaqiiqadiisii aan helay inaan markaa ka hortago ayaan isu diyaariyey akhal mawti kam afnayta mina alkaraamaat waxa uu leeyahay bahalkaa geerida dadka u horseedow maxaad sharaf naga dishay wuxuu ku soo gebagabeeyey waqiimatu shaari ilqaat fii ahli suuqihi kaqiimati maa yuctiihi min aman ilqaad ninka baalkaa iibsanaya suuqa la taagan buui adduunka uu bixinaya isagu itaal badan isma dhaabaan buui waaya marka dhibaatada ina haysato isaguna qaybtiisu ka yahay xukumkiisana runtii maadaama cafiray caqligii oo uu saameeyey dee waxa uu ku daray waa kuwa caalamulislaami dee culimadu ku daray markay ka hadlayeen mukhadiraadka iyo sigaarka iyo qaadkana ku daray waman shariba khamran aw sharaaban muskiran yuxaddu arbaciin buu kuuhi qofka wax sharaaba caba ama wax waxwaalinaya uun ama ha la shito ama ha la cuno waxa weeyaan waa mar hadduu muskiriyo caqligii wax ka bedelayo arbaciinkaasaa lagu dhufanaya mararka qaarkood masel khamriga oo kale daliil qadciyahoo sugan baa dee ku soo arooray oon axaadiidtiah laakiin wixii mukhadaraada maadaam daliilu khaasahoo arbiciinkani isagu aanu sidiisa u saarayn way dhici kartaa in xeer ciqaabeedkiisa laga badiyo maadaama dararkiisa iyo dhibaatadiisu ay ka badan saa daraaddeed ba caalamulislaami dowlado badani fatwo intay ka qaateen culimadahooda culimmadooda ayaabay gaadhsiiyeenba qofka iibinaya ama beeraya in la dilo ayay gaadhsiiyeen wayajuusu an yabluqa bihi amaaniin inuu siddeetan gaadhaana way iska bannaanta calaa wajhi tacsiir isagoo markaa la tacsiirayo haddii la odhan lahaa masel waxaan waxwaaliyaiyo mukhadaraadka intiisa badani dadka way waalisaa inta yarina ma waaliso markaa dee qofkii intaa yare aan waxba u dhimayn laa ba'sa biha balaayo ma leh in yaroo biir bilaa dembiyuu ku dhuftee muxuu sameeyey hadii la odhan lahaa dariiqo noocaasa maya nabigaa ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxau uhi maa askara kaiiru fa qaliiluhu xaraam wixii intiisa badani ay waxwaalinayso intiisa yarina waa xaraam kadalik sidoo kale waxa hadduu dadka qaarkood sakhraamiyo ama waxaan daroogada ee la cunayaa uu dadka qaarkood kala wareejiyo qaarna aan waxba u dhimin oonu wadada ka duwin isagana waxaa lagu xisaabtamayaa inta uu waaliyu isbedelka ku sameeya xukunka ayaa qaadanaysa oo lagu xisaabtamaya markaa tacsiirtaas cali bn abi aalib radia allahu canh nin khamriga cabay buu xaday kolkaasu dabeedna afartan buu ku dhuftay wuxuu yidhi haddii aan siddeetan ku dhuftana waa sunnadii cumarunbaa raaci haddaan afartan ku dhuftana waa wadadii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin inaan afartankaa nabiga ku daayaa la ii qaatay marka afartankiibuu ku daayay cumarna siddeetan buu ka dhigay labadabana waa sunna hadduu qaadigu u arko inuu siddeetanka ka dhigo waa ka dhigi karaa wayajibu calayhi biaxadi amarayni bilbayinati aw iliqraar labadaa midun inuu cadayna timaabay inuu qirto walaa yuxadu bilqay walistinkaah malaahibta qaarkood baa sidan qaba haddii dee la arko meeshii khamriga lagu cabay isagoo kasoo cabay oo hunqaacaya hunqaacadaasaa u caadaahe ama afkiiba dee qarmuun uu yahay waa lagu ciqaabi karaa waxyaabaha cadaynaya qaraainkiibay marata culimada qaarkood ay ku xisaabtameen laakiin xadiidkii baa la raacay ahaa idraa'u lxuduuda bishubahaat wixii heer ciqaabeeda in shubhada lagu joojiyo haddii shubha timaado waxaan caddayn xer ciqaabeedka in la daayo oo markaa aan la fulinin idan mushkiladaas runtii inaynu saxno maanta wa meel khatara buu maraya de adiga arkaya maalin walba intaasoo shariikaan mar baa laga olay waxa la keenay sideed boqol oo shariika waa mise foosto waa dee waa wax lala yaaba afar foosto oo khamri oo gaari sido dabeetana waa gaarigiiyo waxa la qabtay tanaagti kii watayna isaguna wuu baxsaday inta qofka xumaan falowga ah ama laga baqayo ama laga meeraysanayo dadku daahiri maayaan dadku dembi iyo dhibaato ka fursan maayaan dadka darooga ka fogaan mayso marka dadkaa ha la wacyigeliyo ha la waaniyo wixii waantoobi waayana dee in runtii munkarkooda ummadda laga qabtaa waa daruuri wallahu aclam bismi illahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin su-aasha u horeysa waxay leedahay ninku hadduu gabadhiisa aflagaadeeyo iyada uu wax ka sheego ama nasabkeeda uu caayo yaan oon lagu qaadin xadkii oo aynba iska saamaxdo amba aanay amba aanay maarata maxkamadba isla tegin guurkooda wax noqonaya iyo xidhiirhkii ka dhexeeyey labadooda
xagga cayda cayda waxaa wuxu dhimaa guurka diin cayga macnaa gaalnimada wixii caya mar walba dembigeeda iyo ismigeeda way leedahay laakiin guurka waxa wax u dhimaa gaalnimada qofku ama diinta ilaahay rasuulka malaa'igta subxaan allah intaa marka uu mid caayo ayaa loo arkaya inuu gaaloobay ama islaamku u tixgeliyay inuu gaaloobay xidhiidhkii qoyska kaasaa waxu dhima laakiin wixii kaloo dhammi waa dee aflagaado iyo erabdarro qofkii uu sameeyey xataa qadafkan xagga guurka waxba uma dhimayo
su-aasha labaadna waxay leedahay sinada iyo kufsigu ma isku xukununba mise kufsigu wuxuu si dheer yahay ciqaab gaara midna waxa weeye dee labadii qof oo wixii isku adeeca macnaa isku aqbala oo sidaa ku fuliya waa sino kufsiguna ikhtisaab baa la yidhahdaa xagga afcarabigae ama fiqiga islaamigae waa labadii qof oo ninkii oo gabadhi dirqiya ayaa loo isticmaalaa gabadh nin dirqiday ma laha waxba kama suuroobayaani ninkii oo gabadhii dirqiya ayaa loo isticmaalaa kufsiga marka kan wax dirqiya iyo kala dirqiyay dee dabcan way kala duwan yihiin kala dirqiyey dee wax waaji wax dhibaato saaran ma jiro iyo dembiya mar haddaanay qariinatulikhtiyaar aanay ka muuqan oo wax adeecida aanu samaynin ee gabadhii sidaa lagu qasbo uu ninka ka xoog batay iyada waxay soo galaysa xadiidkii nebigu ui rufica can ummati alkhatau wanisyaanu wama stukrihu calayh ummadayda ilaahay wuxuu ka dhaafay wixii uga dhaca gas iyo ilow iyo in la qasbo marka ninka wax qasbay isagu dabcan waxaa la marinayaa baab ciqaabtii sinada hadduu muxsan yahay iyo haddii uu yahay mid dhallinyaraaba waxaa usii dheer ee gabadha inuu meherkeediina bixiyo isla markaana uu bixiyo arshal bikaara dee bikaara ahayd bikaaradii uu ka jabiyeyna inuu bixiyo iyo dhaawacyo kale iyo dhibaato uu u geystoo kale hadday jiraan iyadana dhaqaal ahaan intaasoo xukun baa loo raacinayaa ciqaabtii la mariye ka sako marka isagii baa la ciqaabayaa sinadaa qasabka ah shaygaa qasab ikraaha qasabkaa sina laguma tilmaamaya ayaa lagu ciqaabaya laakiin iyadii dee waxba ma saara
su-aashan waxay leedahay dawooyinka dadka lagu seexiya ama soo gelayaan kuwan lagu dambaabayo ee qofkii maarata sirkhaaminaya oo kale wixii haddii caafimaad ahaan loo isticmaalayo laa ba'sa wax dhibi kuma jiro laakiin haddii dad gaarihi intay ka iibsadaan ama farmasiyada ama goobaha caafimaadka ay u isticmaalaan wixii lagu sakhraamaya oo kale waanay dhacdaaye kiniinada iyo waxaan wax lagu suuxiyo qalabka intoo ay dadka qaarkood qaataan inay ku sakhraamaan sidan daroogado kale way dhacdaa dee taasumaan xalaal ahayn laakiin haddii wax lagu dawaynayo uu yahay oo dhakhtar uu isu qiyaasayo waqti uu u xadidayo oo uu ka ilaalinayo qofka iyada baahida tini awgeed wax dhibaatahay kuma jiraan waxaana fiican inaan dee mas-uuliyadda la ilaaliyo oo goobaha caafimaadka dadka ka mas-uulkahay ama farmasi haada ama xanaano ama dhakhtare in aan dadka lagu sii daynin dawooyinka noocaas ee haddii la bixinayana dee loo bixiyo hab caafimaad iyo cid ammaano leh laakiin cidda la arkaya inay ku sakhraamayso waa xaraam in laga iibiya qofka xaakimka ahi ma u bannaan tahay isagoo xukunkii ilaahay uu jideeyey xadka aha uu yaallo inuu ugu bedelo xadhig iyo wax la mid a waa su-aal runtii si marka loo eego muhiima laba midun bay noqonaysa qaadigu hadduu furin karayo xuduudan iyo xeer ciqaabeedkan sida shareecadeennu ay u sheegtay waa inuu fuliyaa ama ha noqdo dilkii ama gacangoynta soo socota ha noqoto ama karbaashkii iyo jeedalkii ha noqdo sidaa ay tahay inuu u fuliyo wey haddii aanu u fulin karaynin sabab kastaaba ha jirtee oo awooddiisa ay ka baxsan tahay inuu bedelo ma aha in wax lagu bedelo ma aha ee waa inuu iska daayaabay markaa noqonaysa
su-aashanina waxay leedahay haddii qof aa ehel tihiin ama qofkii jaarkaaga ahaa uu khamrigan iyo xumaantan uu ku dhex jiro ma ku dambaabaysaa deganaanshaha uu kula degan yahay ama uu meel kugula nool yahay waxna aad ka qaban karaynin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay midka idinka mid ahe xumaan iyo munkar arka gacan waxa kaga qabto haddaanu kaga qaban karaynina qowl ha kaga qabto haddii kalena qalbiga ha ka naco marka bal tijaabi jaran jirooyinkaaka kuu suroobaya waxa kaleoo jirto macruufa shareecadda dhexeeda qofku haddii uu munkar kaa dayn waayo oo uu ka hadhi waayo inaanad adigu isdhiibine aad ka beri noqoto aad iskaga guurto ama aad ka tagto leannahu dhimbiilaha ka soo dulduulaya iyo maalkiisa xaraamta ah waxaase laga yaabaa inaad wax ku cunto dabeetana qalbiguu kaa madoobaado aad ku dhimato marka hadduu ubadkaaga yahay hadduu waalidkaaga yahay hadduu ehelkaaga yahay qofka khamri ibina inaad iskaga durugto marka hore waaniyo la dadaalo isku day shaqo aad ugu badbasho inaad u samayso haddii uu taa diido waxna aanaad ka qaban karan inaad ka beri noqoto wey
su-aashanina waxay leedahay haddii qof gaala aad ka sinaysato ma la dembi noqonayaa ama lagu xadayaa sidii kii muslimka ahaa oo kale y su-aashana waxay leedahay haddii khamrigii bahalkii khamaarkii aan lacag lagu kala qaadanaynin ma noqonaya xagga dembiga kii khamaarkii asalkaa ma noqonaya bahalkan turubka loo yaqaano haddii aan lacag lagu kala qaadanayn waxaa laga yaabaa inaanu magaciisii qaadanin maysirka ahaa dee maysirku waxa weeye in labadii dhinacba lacag la dhigo sida baalkan baktiga nasiibka oo kale iyo wixii lamid a labadii dhambe kolka ay lacag dhigaan ka helaana uu isku wada qaadanayo markaas wey laakiin haddii aan lacag la dhigaynin berdoo laftigeeda nusuus gaaraa jirtoo ku soo aroortay oo ka digaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam bahalka shantaradka laydhaa oo ah alcaabta ama lacagta aan lagu waxaan lacagta lagu kala qaadanayn sida baasha dhaadhuwda iyo dunada iyo waxaa la mid ah waxa uu tilmaamay qofku intuu faraha kula jiro inuu ka dhigan yahay uun qof hilib doofaar faraha kula jira bal adigu ka sheekee doofaarkii dee nijaasta ahaa amaba dee la xarantinimeye cunistiisa qofka hilibkiisii u bambaxay sawirkaasuu ka bixiyay nebigu calayhi salaatu wasalaam adraarta iyo dhibaatooyinka ugu weyne uu leeyahayna waxaa ka mid in cibaadadana waxaas kaa mashquulinayo wakhtigana dilayo wakhtiguna waaba waxa ugu qaalisanba qofka muuminka agtiisa waxa kugu qaalisaniba waa wakhtiga wakhtiga aad saacadaha faraha badan ku tagsiinaysa ciyaaraha